وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال عادته فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة فالأول العلو المطلق والثاني النسبي فإن, و... فإن قل هدو يراد عدده عدد كيسي فإما أن ينتهي إنه قد ما سندك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام أما أو جارو إمام أو ذي صفة أو ذي صفة عالية صفة سريت إسكاله كشعبة أو كله فالأول العلو المطلق أيا ليل هذا والثاني النسبي أيا ليل هذا وعن كتب مثل كتابك عن قطرتك waxaan ku jirnay gaar ahaan abwaabtii sheikhu uga hadlayay sanadkay waxyaabaha ku tacaluqa iyo sanadku haddii sa usocdo u nabiga gaaro calayhi salaatu wasalaam waxa la yidhaahdo iyo hadduu sa usocdo maaragtay saxaabiga gaaro waxa la yidhaahdo iyo hadduu sa usocdo uu ku ilaado taabiciga wixii ka hooseeya waxa la yidhaahdo halkan marka wuxuu sheiku ku sheegay waxa la yidhaahdo sanad caaliya iyo waxa la yidhaahdo sanad naazila iyo waasaa ku sheegay waxa la yidhaha sanad caaliya iyo waxa la yidhaahdo sanad naasila sanadka caaliga iyo sanadka naasilka wuxuu ku kala tafriiqiyey in maaragtay sanadkii raggiisu ay yar yihiin sanadkii raggiisu ay yar yihiin ku jiraahi markii loo fiiriyo xadiidka sanadkaas lagu wariyey laftirkiisa oo meel kale laga wariyey oo sanad kale lagu wariyey markii loo fiiriyo waxaa laleeyahay xadiidkaasi waa xadiid sanadkiisa oo caaliya xadiidka kaas cagsigiisa ah ee sanadkiisu ragga ku jirahay ay fara badan yihiinna isagana waxaa la yidhaha u yihi naazila la yidhahdaa oo misaal ahaan bukhaariga imaam albukhaari xadiidka oo wariyo ee isaga nabiga calayhi salaatu wasalaam saddex nin ay udhexaydo xadiidkaas waxaa laleeyahay sanadkiisu waa caali sanadkiisu waa caali sanad caali oo sarreeyo waay oo rigiisu ay gaaba yihiin waxaa laga yaabaa xadiidkaas laftirkiisa in imaam isaga ku xasri oo imaam muslim oo kalea oo wariyo laakiin uu ku wariyo lix nin oo ku wariyo iyadoo isaga nabiga udhexaydo lix nin calayhi salaatu wasalaam ama shan nin ay udhexaydo ama afar nin ay udhexaydo uu soo wariya suurtagala marka kii bukhaari maxaa laleeyahay sanad caaliya waayaa laleeyahay kii imaam muslimna sanad naazila waayaa laleeyahay naazilka iyo caaligu farqiga udhexeeya waa cadadka iyo tirada ragga raawiga iyo inta udhexeyda nabiga calayhi salaatu wasalaam tiradooda tiradoodaasi ku xidhanta haddii tiradu yar tahay sanadku waa caaliya laleeyahay haddii tiradu yar tahana tiradu badan tahana sanadku waa naazila laleeyahay shaygan marka waa shay aimadii muxadisiinta ahay oo cilmiga cilmi xadiiska ahay sanadka uken ukeeni jirtay ama xadiidka daryeeri jirtay iyo soo werinta xadiidka la soo weriyo ama diiwaangelinta xadiidta la diiwaangeliyo ku dadaali jirtay xilligoodii waa shay la yaqaanay oo caan ahaa oo dadku ay ku dadaali jireen laakiin hadda waxaa laga yaabaa waxyaabaha aan ka hadlayno oo asaaniida ku tacaluqdaahu inay anaga nala tahay waxyaaba aanan anaguna aqoonin haddana aan loo baahnayn wax hadda laga wada iyaa la fahmi karin sa wixii hadda hor nagama hor muuqdaan marka laakiin xilligaas waxay ahaayeen waxaanay wax aada u muhiim badan muhiimad badan ay ahaayeen marka sanadka caaliga way goobi jireen aimadu oo u fiican yihi jireen oo imaam axmed ibn xambal raxmat ullah caleyhi imaam ahli sunna waljamaca wuxuu dhihi jiray dalab isnaad alcaali sunatan can man salaf sanadka caaliga in la raadiyahi waa dadka anaga laga horeeyey sunnadoodii waa u dhihi jireen dariiqoodii yaxya ibnu maciin raxmat ullahi calayhi marka wasna markii la oogsanayey waxaa la yihi maxaa wax u jeceshahay markii la oogsanaayo dukay maxaa wax u jeceshahay markaasu wuxuu yihi waxaan jeclahay baytun khaali baytun khaalin wa sanadun caali waxaan intaa kale u jeclahay guri maran oo mashaaqisha adduunyada ka maran guri mashaaqisha iyo waxyaabaha adduunyada ka maran oo kutubta keliya itaallo oon iska daalacdo iyo sanad caaliya oo sarreeya oo gaaban raggiisu ayay yihiin ayaan jecla marka sanadka waa raali jire sanadkan caaliga waa raali jire waayo sanadka caaligahi haddun qofku markay nabiga udhawaatay calayhi salaatu wasalaam oo raggu isagay nabiga udhexeeya ay yaraadaan bacsigii la maray lahaa oo sanadka lagu malayna ayaa ka yaraanaya marka saasay ahay aimadu si ugu dadaala haddii marka sanadka caaliga uu saxiix noqdo asaa ka fiican sanadka naasilka oo daciifka oo saxiixaasna hadday darajada siran yihiin laakiin mid caaliga ah mina naafil yahay midka caaliga ah fiican laakiin haddii labadooda midka caaligahi ou daciif yahay midka naafilka ah oo dadka badanna ou sanadku ragga sawri iyo rijaal fiican yihiin kee fiican labadooda في النازل كان في عناصر في النازل كان في عناصر أي مركا عالي مربوط المام كرا حديث كتا بس حديث واحد شرط يا مركي سنة كيس عالي وإليه هي إنه يا حديث سنة كانت عالية وصحيح يعني الموضوع قاردو غير هذان حديث ضعيف فهو ضمن سنة كيس عالي من الله هاي هذا هو كيس رجل سجابين هذا ضعيف نقضه عالي من الله هاي waayo caali hadii la yihahdo waxaa noqonaya inuu ka sara maro maaragtay xadiiskii naasilka ah inuu ka sara maray noqon marka caali ma la dhahaya xaafid ibn xajar alcasqalaani na wuxuu leeyahay shiika kitaabkan qorayo sharax hoose wuxuu ku sheegaa xadiiska mawduuc hadduu noqdo inuu caali ka baxayo hadduu mawduuc noqdo caali ma lagu magacaabayo di raggiisba ha yaraadeen laakiin intuu mawduuca ka fiican yahay xadiiska mawduuca waa soo marna xadiiska been abuurka nabiga lagu been abuurta alayh salaatu wasalaam laakiin hadduu mawduuc ka nabad galo inuu mawduuc noqdo oo darajahaas liita u gaaro hadduu ka nabad galo ee daciif caadi uu ka yahay sanadkiisuna uu gaaban yahay caali waa lagu magacaaba ode laakiin waa laga badan yahay aimada dhanka kaa aaday oo jiri sanadku hadduu daciif yahay xadiiska xaggiisuba ha yaraadeena caali lagu tilmaami maayo ayaa fara badan calaa kullihim sanadka caaligaa wuxuu ahaa raggu muxadisiinta ay jecel yihiin fain qalla cadadu cadaduhu haddii uu yaraado cadadkiisu imaam alxaakim iyo keyrkii u daliishadaan sanadka caaliga inuu ahaa shay soo jireyna ama fiican axaadiista qaarkood oo axaadiista qaarkood waxaa ku jirta in saxaabada qaarkood sida nabigu jiro calayhi salaatu wasalaam oo dad u diri jiray dadkaasi marka diinta gaarsiin jireen dadkaas markay diintu gaarto oy waxfahmaan kadibaa qaarkood imaanayaan markaasi nabigu imaanaya calayhi salaatu wasalaam markaasi waxay leeyihiin yaa rasuul allah rasuulkii aada noo soo dirtay waxau sheegay saasoo noo sheegay saasoo noo sheegay معناها ده في قناة الإسلام رجل حلاشه يكمل أيها النبي وحبيبك عليه الصلاة والسلام رسولك إلى أيوه رسولك النصر بختي نك النصر بختي وحو الناشي يجي إنا تأخصر شكتي الناشي يجي إنا تأخصر شكتي إيه وركت من نصر شكتي مثل هو هذا الشيء فكانت النبي عليه الصلاة والسلام وقول شيء عليه جعين مركز صابت أوليه هاي وحاو نوشة بيتاس حاو كوضع وحيدة سنة كاسي نكاس أول مرة حلال كان هو كم مغلي نير وكم مغلي صحابية كدبنا نبي وكم مغلي نكاس عليه الصلاة والسلام أصدقائي نبي محاول تخيي مركز ورم حاول تخيي مين هو تخيي حتى أنا تنينكي كبير طو نبي وطي عليه الصلاة والسلام سنة كاس مركز مقوع عليه هاي markuu nabiga ka warinayo isagu markuu asaga isagu nin ka warinayo ninkaasna nabiga kasii warinayo calayhi salaatu wasalaam markuu isagu nabiga ka warinayo marka sanad caadiga waa kaas ilaana saxaabada yaa lagaali jiray leeyi yaa saxaabada lagaali marka calaa kulli sanadka caadiga wax fiican haadaa loo jeclaa fain qalla cadaduhu marka haddii cadadka tirada uu yaraado fa ima an yataya inuu u dhamaado ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam sanadkaasi ow ilaa imaam ama imaam uu u dhamaado fi sifatin caliyatin imaamkaasoo sifa caali ah maaragtay wanaagsan leh oo sarayda sanadkan marka waxaa laga yaabaa mararka qaar inuu yar yahay raga kujiraa ay yar yihiin laakiin sanadka uu gaaro nabiga calayhi salaatu wasalaam sanadka uu gaaro nabiga calayhi salaatu wasalaam nabiga isago calayhi salaatu wasalaam ragga xadiidka soo wariyana ay yar yihiin waxaa laga yaabaa xadiidkaas وعالي لكن عالي علو المطلقة ويسير حديث عن حديث مرك الوصف لنبي عليه الصلاة والسلام سنة كيس أو سيرين لكن أدو سنة كأسو قاسو حديث كان إمام أي مدى وأولي كم ذا أو يري أي لكن الوصف لي رأي كان وحي كبارا يا مدى وفرط سنة هذا واحد كبارا قد يرى كبارا قد يرى كبارا ماشي رأي كان كبارا يا حديث كان مرك ورينا يا إمام كان فارغ وكله شعبة ومحجاج وكله لا مسلم وكله aimada axmed ibn xambar oo kale imaam shaafici oo kale aimadaas waa weyn oo aan cilmiga ku weyn ama tasniifka iyo taaliifka ku weyn gaar ahaan kuwa kutubta lixdaa qoray oo kale كفر انت لحدا عديد ولا جمعية تقعد غد آه ما ما مذكرة بلان هاي عيان أو لنا جعلي هاي وحلا جوري أما حديث كأبو ولي ميتاي بريغي كتيرات رجعت مركز حديث سند أذيك يا رجع وحا أدحيا ويريح السند markii loo fiiriyo ragga kale oo adiga kula filan haddii oo xadiiskaas weriyo laftirkiisa haddii raggaas adiga iyo raggaas waxay idin dhexeeyaa sanadkiisu uu yaryahay sanad gaaban uu yahay ayaga iyo nabiga waxa udhexeeyaa sanadkooda afadkee iyo waxa iyaga nabiga udhexeeya tirada ragga ah oo afadakee haddii adiga iyo ayaga waxa udhexeeya aimadaas waaweyn ay rag yar yihiin waxaa la yidhahdaa sanadkaa sanad caaligaa la yidhahdaa laakiin caaligaas caali mutlaqa lama yidhahdo culuwi mutlaqa lama yidhahdo waxa la yidhaha culuwi nisbiyaa la yidhahda markii loo fiiriyo ragga kale oo xadiidka weriyey ayay ama maaragtay aimada kale markii loo fiiriyo ama imaamka markii loo fiiriyo adigu aad ku tagtay ayuu caadi yahay xadiis culuwigaas wada culuwiga fesh culuwigaas marka waxaa la yidhahdaa culuwi mus nisbiha la yidhahdaa ee mutlaq lama yidhahdo فإن قل عدده عدد في صلاة يراد فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم نبي هذا ودم هذا إلى إمام في صفة عالية أما هو ودم هذا إمام صفة أي سخيرة صفات سخيرة له درجة درجة له أما حفظه يكون عام بحي أما تصنيفه يكون عام بحي أما إمام لماذا كو عام حي أما كو عام حي كشعبة تقول بشيخ شعبة وقرأ شعبة ابن حجاج وعلى مدي وولده المحدثين تاي إمام كمدة وقرأ على مدي وولده ولا شعلاي ومحدثين تاي تعلاي هي وكوري يا واي وهذا أعرض قلنا marka waxa la mid shacban nin kasta oo imaam asna gaar ahaan aimada kutubta lixda qortay oo bukhariga iyo muslimka iyo abu daawud iyo waa la mid ayaguna falawal midka hore alculuw almutlaq ayaa la yidhahdaa كان هراء النبي قال عليه الصلاة والسلام العلو المطلق على هذا والثاني نوع على هذا النسبي علو النسبي يا هذا وفيه الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين أخي هكذا في تسينا جميل كما تقول الله سبحانه وتعالى